bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilah rabbi alamin wasalaatu wasalaamu calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam anigu waa magaceyga maxamed sheekh buraale xaaladda dhacday waxay ahayd xasuuqan uu ka dhacay duulada isha axmed yare meel u dhow dheero dhexdood ah sheekha oo markaasi wadooyinkaas meeshaas joogay wuxuu ku samaysan yahay sheekha baryahaas deero ayay meesha macnaha ku lahaayay ayuu hadda aataasayay uu deganaayo wuxuuna dhistay saddex qol meesha muddo afar bilood ah ayuu ku sugnaayo uu ku halweynayay muddooyinkaasna wuxuu ahaay sooman xag anaga tuulada ayaan raashin looga qaadayo loo gei jiray habeenkaasay hanta dhacdayna waxay ahayd habeen khamiis ah kale macnaha ay tahay saacadda shan saac bar meelahaas lix saac ayuu dagaalkii ama xarkasaaskii aan maqalnay annaga iyo dhaweynkii adiga ilaa toddoba saac qiyaas adiga bar meelahaas waxaa socday kasaaskii iyo dhaweynkii ayaa socotay marka salaada subax kadib ayaa annaga markaas ku baxnay meeshii waxaa lasoo arkay sheekha iyo maxaan ku dhahaa ay socotay inay ku dhinteen sheekha waa ka tagaanin waa sheekh maxamed sheekh axmed yare sheekh maxamed cali loo yaqaano sheekh axmed yare jilin wuxuu u jiraa saddex iyo toban kilomitr magaa degmada jilib wuxuu u jirtaa tuulada sheekh axmed yare saddex iyo toban kilomitr qiyaas meelahaas waaye sheekha afartan sanona magaaladaas macnaha wuxuu ku ahaayey saaxiibulwalaayaha oo ku haayay walaayadii sheekh axmed yare marka aabiis dhintay toddobaatan iyo todobadii waxay ka dambeeyey asigaa mataqaana walaayadii meesha uu ku haayay afartan sano ayuu hadda sheikha noo hayay walaayada ilaahay ha unaxariistee wuxuuna ku macnaha markaas aabiis dhimanaya laba iyo labaatan sano jiray hadda marka uu dhimanayona waxa waaye marxalada lasoo maray oo fara badan tahay laakiin lixin iyo saddex sano ku dhintay sheikha alla unaxariistee sheikhayna marka waxaa la socday oo la dhintay wiilkiisii sir sheekh maxamed cali maxaan ku idhaahdaa wiilkii adeerka ugu ahaay cali nuur sheekh axmed oo sheekh nuur sheekh axmed wiilkiisii ayaa ku jiray adeerkiisa oo sheekha aabihiisa asheyna waa ku jiray aadoomuudin gabadha uu qabay sheekha xaaskiisa ee baxyarada ayadana meeshay ku dhimatay khaliiskiisii sheekh nuur xaaji maxamed in la yidhaahdo oo dowlaftiisna dhintay oo maxaan ku idhaahdaa dhalay adeerkiis sheekh uyaayana meeshuu ku dhintay oo la dhihi jiray axmed marka alla unaxariiso sheekh xaaladaas ayaa dhacday xasuuq bacan baa dhacay ma aysan ahayn niman maxaan ku idhaahdaa sidii lagu magacaabay shabaab ma aysan ahayn jamaacada sheikh ee xirkiisa waayo dadka hadle meesha ku dhintay waa fikratu sheekha keliya dowska sheikhay ahaayeen marka xaaladda markaan maqalnay anagu subaxdii waa lagu baxay meeshaan tagnay waxaa lasoo arkay todobadaas qof midkooda lix qofaan aragnay waxaan weynay hal cali nuur sheekh axmed yare ninka la dhihi jiray yaqaano oo reer beledweyne ahay dambiistaha ahay baabuurtana suubi jiray makaanid ahay meel walba lagu wada yaqaano ninkaas waaye maalin labaadiyaa lasoo helay ayaa maclinka jimca ay tahay waana lasoo qaaday asiga kulligood waxaa lagu wada aasay daacada sheekh axmed yare tuulada ayaaniga meeshaasaan ku suganahay wixii u dhaceen waa sidaasay ahayd ma aysan ahayn rag shabaab malahay xariirna kama dhexeynin khasaan sheikha meesha waa lagu ayaabin jiro waad ogtihiin hade ninka hadduu saaxib walaayo uu yahay raggaas waa fahmay waa fahmay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo tuulada tuulada tuulada la yidhaahda sheekh axmed yare oo wadaadkan iyo qoyskiis tuulada la yidhaahda sheekh axmed yare maxay tiri su'aali tuulada magaceeda la yidhaahda sheekh axmed yare ee saddex iyo tobanka kilomitr u jirta jilib mashaqada ka dhacday maxaa is leedahay waa lagu tuhmay oo calaamadaha oo meesha ay lahayd
wallahi anaga hadda waa xaaladda aan ka wareersanayo ilaa iyo hadda midaas waaye wax nagu galay ilaa iyo hadda aan sheegi karno haba yaraatee lama arko waayahay marka tuulada iyada ah weerar oo lug ah miyaa lagu soo galay oo rasaas foolka fool ah mise duqeyn cirka ah ayay ahayd
xaaladda markaas dhacaysay diyaarad baa duqaysay duqaynta kaso kow waxaan maqalnay rasaas gacmeed iyadana sidaas oo kale u socotay labadaba inay dhacday ayaan macnaha
diyaaradaha diyaaradaha ma labay ahaayeen
diyaarada helicoptero laba ah iyo kuwa mataqaana yani oo waardiyeeye oo roska horwareegay ahaayeen fara ayagana saddexdiina ahayna qiyaasaya ma jiraan wax oo al-shabaab oo oo oo aaga ka dhawaa oo diyaaradaha baacsanayeen oo xarakada al-shabaab ah
hadda annaga hadda waa og tahay waxaana xukuma al-shabaab ayaana xukunta wadanka meesha aan deganahay shabaaba xukuma meel walbay joogaan laakiin khaas ahaan tuulidaas annaga markaas malama joogin eerigaas way joogi karaan oo kusugnaa karaan laakiin annaga hadda ma ana ogeyn mana ogin kamana arkin laakiin xaaladaas wax nagu dhex jiray ama nala joogay ma jirin
wa waa gartay marka ciidamada kenya waxa ay sheegteen in ay ku duqeeyeen meesha askar oo ay ku tababerayeen xarakada al-shabaab hadda meesha waxaad noo sheegtay in uu ku geeriyooday sheekha iyo qoyskiisii oo idil marka warkaasi ciidamada kenya ee amisomta ka tirsan ee ku sugan jibbooyinka ay sheeganayaan waad beeninaysaa soo maa
xaaladaas waxaas ay sheegayaan wax ka jira male wax ka jira male waa xasuuq uus oo gaar ah xeer sheikha ah sheekh axmed yare oo la taqaaniin la wada yaqaano gabooyinka iskaba daaye caalamkao dhan laga wada yaqaano macnaha jamaacada sheekh axmed yare loo yaqaano dadkiisay ahaayeen ma aysan ahayn xaraka al-shabaab la tababaraayo sheikha meeshaasuu joogay muddooyinkaas uu ku khalweynayo ay dadka dhan wada og yahay daarihiis dhexdeedas oo ku jiro meesha uu ku dhistay guryihiis uu joogo gaarta dhexdeeda lagu dilay sheekha mooye meel maxaan ku idhahdaa mucaskar ay sheeganayaan ma aysan ahayn waxaas wax ka jira male saasaan leenahay maamul goboleedka jubbaland ma jiraan wax ashtaka aad u jeediseen in halkaasi sheekhii tuulada muddo afartan sano ah ee ku hayay khilwada in ciidamada kenya ay ku laayeen halkaas iyagoo sheegaya in ay duqeeyeen aag ay joogaan xarakada al-shabaab
wallahi aniga hadda waxaan ku mashquulsanay muddooyinkan isbuucan aaskii iyo maxaan ku irahda iska dawareedii ta'siidii aan ku jirnay teleefoona badanna ay daacadihii maxaan ku irahdaa meelaha aan kala hadalnay way jiraan dad kolley un khulafada ah oo dadooyinka jooga aan la hadalnayna way jiraan laakiin dowladdaas wax xiriir ama ma wada sameynin mana la hadlin laakiin khulafo noo joogto meeshaas aan ka wada hadalnay arrimahan inay idaacadihii iyo maxaan ku yidhahda dadka maamulka meel sheeganayo beenta ay waxay sameeyeen ah in la beeniyo inay ka hadlaan waan u sheegnay idaacada kale oo v o eda oo kale ay naga soo hadashana waa u jiraan kuwa kale maxaan ku yidhahda aan beeninay internetka laftiisii waa aan yirinay aan kala hadalnay facebooka waa dhignay inay macnaha arrintan arrin been ay tahay aniga laftiga aan kula hadlaayo ayaan ka hadlay facebook anoo maxaan ku rahdaa maqal iyo muuqaal aan u gudbiyey marka waxaan leenahay arrintaas arrin wax ka jira male laakiin ashtika uma gudbinin hadda laakiin caalamka waxaan sheegaynaa ilaahay kasoo koowa isagaaba naga ogee nagana warqabee laakiin waxaan sheegaynaa inay wax la sheegayo wax ka jira aysan ahayn qows ama heer shaxmadara in la laayo jamaacada shaxmadara dawiiradii atageynin in la laayo intaasaan cadaynaynaa oo shabaab aysan shaqo ku lahayn
wa waa tahay qoyska allaha u raxmadee sheekha iyo aaladiisii halkaas ku baxday mooye ma jiraan khasaaro kale oo dadkii ka agdhawaa ee tuulada kasoo gaaray weerarkaasi ay dowladda kenya sheegatay in ay ku bartilmaameysadeen saldhiga xarakada al-shabaab ay leeyihiin
maya guryaha iska burburay un maahine markaas oo sheekhi iyo markaas raggaas ay wada deganaayeen burburay un todobada sofo ku baxday maahine dhintay ma jiraan oo laakiin guryo badanaa ku baaba-ay meesha ay duqeeyeen oo saddex guri markaas tuuladeeda meel oo beero dhexdeeda ahayd oo sheekha guryahan uu deganaayo beerihii marka intaas guryaha ku dhismeed intii guri u dhismeedna waa daabacday